Haweenka bartay farsamada gacanta ayaa ku soo badanayay magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo loo furay goobo gaar ah oo haweenka markaasi ay ku bartaan iyadoona lagu baro qeybaha kala duwan ee farsamada gacanta waxaana muddooyinkii dambe soo badanayay gabdhaha bartay farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan sida xarqaan tolida cilaan saarka iyo kuwo kale qaar ka mid ah gabdhaha bartay xirfadaha farsamada gacanta ayaa codsaday in markaasi loo sameeyo maalgelin magacayga waa nafisa aadan cabdi waan ku dhowahay barnaamijkan dhanka qurxinta dumarka tima tidcidda inaad timaha dumarka loo hagaajiyo kaleta makeupka cilaansaarka dhankaasa bartay oo ah qurxinta dumarka farsamada qurxinta dumarka waxay u kalifay inaan barto waxaa waaye inaa yacni ay tahay hobigeyga ama qofka wax uu jecel yahay ayaa jiro waan jeclaa mar walba inaan gacanteyda qof gacanteeda wax ku qabsanaysaa noqdo marka hobigeyga ayay ahayd waxaan igu kalifay oo kalete waxyaabo badan ayaan ka faa-iideeyey hadda maxaa yeelay qof had wax qabsan kartaa ahay qof waxaa ay maanta shaqaysan karto oo gacanteeda ku shaqaysan karto markaan imaanayo xaruntan allight farqi aada weyn ayaa u dhexeeya yacni markaa imaanayo waxaa ah qof aan waxba garanaynin oo gacantiisa waxba maanta xirfad aanan lahayn haddana maanta waxaa ah qof xirfad leh wax qabsan karto hibo leh alxamdulilah farqi weyn ayaa u dhexeeya waxaan ku reen lahayn oo rabi lahayn in naloo sameeyo maalgelin meelaha aan ku shaqaysano naloo furo saaluuno meelihii laisku hagaajin lahaa qalabkii laisku hagaajin kara naloo furo maalgelin naloo sameeyo si aan u shaqaysano anigoo magacaygu yahay nafisa cabdi xasan ha aniga waxaan bartay xirfada gacanta waxaana ka bartay makeabka cilaansaarida weji dhaqida qurxinta haweenka hobka marka koowaad hadiyadeydu waxaa inaan noqdo makeup artist gabar yani gacanteeda ku cilbaxday inaan noqdo maxaa farqiga weyna u dhexeeya markaa imaanaya waxaa ahaa cunug qol mugdi a laga soo bixiyey lana dhex keenay magaa guri nal ka wada iftiimaayo sidaas si lamid ah markaan imaanaya waxaan ahaa gabar iska caadi ah aanan aqoonin meel laga maro xirfadda gacanta marka alxamdulilah hadda hadda oo noqday gabar wixii dhanba baratay hadday noqday cilaankii meekaabkii hagaajintii qurxintii